wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan yaan hirti kulun lama maalmood dareeri mas-uuliyiinta shaqaalo caafimaadka ee gobolka maroodija aqoon isweydaarsigun way bah ku faa-iideysaday shaqaalo caafimaadka gobolada somalilan wayna diiradda laga saaraya sidii bahda caafimaadka howlfayliyo aan ku qabada lahaayeen dhiniga caafimaadka gobolada qaar ku mid ah isku-duwyaalka gobolada oo kulunka kudawahaya sheegay inay ku faa-iideysadeen tababarka la xiriira caafimaadka iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo qubati waxqabadka ayaa la wadaagayay laamaha kala duwan ee la shaqeeya wasaaradda horumarinta caafimaadka kala shaqeeya caafimaadka iyo dadka adeega bixiya iyo sidii loo hagaajin lahaa adeeg bixinteenna wixii noo soo socday sanadkii maadaama hadda joogno gebagabada sanadka koowaad iyo isbarasho ayaa horta laga faa'iiday kow laba waxaa kaloo laga faa'iiday aqoon iyo maxaa inoo kordhay maxaase inaga dhiman iyo halkaynu doonina hiigsanno waxaa kaloo aad aanu ula xisaabtamaynay waxa weeye ma aanu u ogaanaynayn qaadhanbixiyayaasha inagala howlgala caafimaadka hay-adda gaabiskaa iyo ta hore inagu soo dhahaysa inala shaqaysa intaba in aan waxba la isu qarin review meetingka wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan xasan cali maxamed oo kulanka lamada maalmood dareeri hahiri iyo dadkii ku qeybgali wayba iskala dardaarmay iniyo gobolada iyo kala nagadan waana deersiyan dadka bahda caafimaadka ee gobolada waxaynu doonaynaa inaynu noqonno dadka iyagu sameynaya waxlaale wixii technical ah ee caafimaad waxalaale wixii arminah ee maxaan ku dhahdaa maamul ee caafimaad inaynu ahaano dad technolojiga cusub la shaan qaada dadka samaynaya dhaatada inaynu ahaano dhaataduna in ahaato xogta aynu inagu leenahay ee ay tahay mar walba inay gacanteeda ku jirto waxaa wasaaradda ka go-an inay capacitiga ama aqoonta shaqaalaha wasaaradda inay kor loo qaado isku-duwayaalka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan iyo reedanka nagada doono goboladiyo yo-ona markaasay deersii doono walaayo baradan bahda kale ee caafimaadka